jecun waxaan doonayaa inaan shacabka oromada iyo shacabka soomaalida labadaba aan ogeysiinaynaa dhibaatadan labada qowmiyadood ee dhex martay dagaalkan uu socdo dadka oromada laynayaan dadka soomaalida iyo dadka soomaalida laynayaan dadka oromada waxaanu u aragnaa inay tahay horta waa musiibo qaran waa ayaan daro iyo waa tala xumo waayo labadan qowmiyadood waa laba laba qowmiyadood oo walaalo ah oo wada dhashay marnaba kala maarmi karaynin la-aantooda aan noolaan karaynin marka dhibaatada shalay ka dhacday xaqiiqda dhabta ah ayaa loo baahan yahay in laga hadlo waxaan dhagaystay waraysiga in lixdan qof oo soomaali oo la laayay oona la gowrace oo hal god oo lagu tuuray runtii arrintaasi waxay ila tahay hadal in xaqiiq ah ma u malaynayo laakiin dagaalka wuu dhacay dhibaatana way dhacday dhibaatada waxay ku dhacday dad oromo ah oo laga soo ceyriyey kilinka shanaad oo qaxooti ah oo raashin loo qaybinayo ayaa waxaa u yimid dadka liwbooliska nimankan liwbooliska liwbooliska soomaalidu anigu ma oranayo oo laga ka amar qaataan maamulka jigjiga ayay yimaadeen dadkii bay baas ku fureen halkaas ayay waxay ku laayeen soddon iyo saddex qof oo oromo ah iyo dadkii masaakiinta cuntada loo qaybinayay iyo dadkii cuntada qaybinayay bay ku laayeen kadib waxaa dhacday nin ka mid ah oo walaalkii looga looga dilay halkaas ayaa intuu carooday qori intuu soo qaatay iy dad soomaali ah oo masaakiin ah ayuu ninkaasna uu laayay saas ayay horta wax ku dhaceen xogtaas waxaanu ka helnay si toos ayaanu telefon u diray odayaasha culamaa udiinka dadka dadka dhallinyarada iyo dadka goobta ku sugan oo maydkii iyo dhiiggii oo magaratay gacanta kula jira ayaanu waraysanay sidii bay noo sheegeen ee sawiray noo soo direen tirada labada dhinac ka dhimatay meeqa ayaa lagugu sheegay runtii intaas waa ma oran karaa laakiin dhanka oromada waxay soo qoreen ilaa soddon iyo saddex qof oo isku jiraan dadka masaakiinta oo cuntada loo qaybinayay iyo dadka wax qaybinaya iyo xataa boolis kale oo oromo ah ayna ku jiraan ayaa la laaya ay ku dhinteen dadka soomaalidana sidoo sidaasoo kale waana la laaya iyagana labadoodaba dhibaato weyn ayaa soo gaaray ma ahan in soomaali keliya ciidda la saaro oromona ciidda la saaro ma aha waayahay marka booliskaasi dowlad deegaanka ka jirtan maxaa keenay marka deegaanada oromada miyay isu gudbaan ciidamada boolisku waa su-aal aad u wanaagsan walaal waxay noo sheegeen si gaadma ayay ku yimaadeen ma degana halkaas dadkii aan waxba war ka haynin unbay si gaadmaynta yimaadeen ee baas ay ku fureen dadkii aan waxba aansan diyaar ahayn cid markaas oga jawaabtan ma jirto markii dadkaas laayeenna dib ayay u carareen ma garatay waa tahay hadda adigu waxaa tahay guddoomiyaha jaaliyadda oromada ee dalkaasi canada af soomaalina waad ku hadlaysa oo hadda dabcan nin soomaalidiina yacni yaqaan baa tahay maxay tahay xalka ugu dambeeya ee aada is leedahay ama baaqa aad diraysaa walaal xalka wuxuu yahay soomaalida iyo oromada labadaba dhaqan baanu lahayn oo dhaqankaas ah wada xaajood iyo wada hadal ah dhibaatada maadaama ee dowladda federaalka ee wadayso oo labadan qowmiyadood isku dilayso oo isku leynayso waa inay labadan qowmiyadood oo isku yimaadaan ay tashtaan nin soomaaliya dhimanaya annagu waxaanu aragnaa inuu nin oromo oo u dhintay camal ayaanu aragnaa labadan qowmiyadood waa isha midigta iyo isha bidixta saas ayaan u fiirinaa haddana midda kale jaaniskan aan rabaa inaan ka faa'iidaysto aan u sheegayo shacabka soomaalida oromadu duulaan kuma aha wax soomaalida ee oromada ay ka haystaan ma jiraan oromana waxba soomaali kama haysato waxa weeyaan dowladda federaalka ayaan anagu ceedda ka saar aan ka saaraynaa labadan qowmiyadood marka waa inay isku yimaadaan danahooda iyo aayadahooda ka tashtaan oo ma garatay dhibaatadan ay xalkeeda ay keenaan taas unbaa xal noqon karta
gudoomiyaha jaaliyadda oromada ee magaalada saskatoon ee wadankaasi canada oo qadka taleefonka ugu horamayay goor sii horeysay dhinaca facebook